madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa
bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobadaad barnaamijka maanta ku maqli doontaan waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaare rooblo oo dalbaday in gargaar deg dega la gaarsiiyey dadka soomaaliyeed ay saameeyeen abaaraha ku dhuftay qaybo badan oo ka mid ah dalka waxaad kale oo maqli doontaan madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland oo shir degdega iskugu yeeray madaxda hay-adaha ka howlgala jubbaland si ay uga qayb qaataan caawinta dadka abaarta ay ku saamaysay deegaanada maamulkaasi waxaad kale oo maqli doontaan maamulka degmada bardaale ee gobolka baay oo soo saaray awaamiir adag oo ku aadan dhanka adkaynta amniga degmadaasi xilli maalmihii la soo dhaafay halkaasi qaraxyo ay ka geysteen maliishaadka argagixisada al-shabaab waxaad kale oo maqli doontaa intaa barnaamijkeenna ku guda jiro maleeshiyaad ka tirsan argagixisada al-shabaab waxaa lagu xukumay magaalada garowe puntland qodobadii kale ee soo kordha ayaad maqli doontaa intaa barnaamijkeenna ku guda jirno waxaa idiin soo saaray anigoo ah yunis duraan cali aniga ayaan idiin tabinayaa mar kale ku soo dhowaada faaqidaadda wararka
bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa
mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal waa isniin taarikhdu waxay ku beegan tahay labayo labaatanka bisha koo iyo tobanaad nofembar sanadka laba kun labaatan iyo kow ku soo dhowaada qodobadii aad maqsheen oo faahfaahsan waxaanu gudagelaynaa markaan barnaamijkeenii abaare aada u daranaya laga soo warinayaa deegaano badan oo ka mid ah gudaha dalka soomaaliya abaarahan ayaa galaaftay kumanaan xoolaah halka haatan iyagana laga dayrinaya dadka deegaanada miyigaa ku nool oo ay soo food saartay xaalad hubantila'aana oo dhanka nolosha ah waxaana dadkaasi haatan sheegayaan inaysan haysan waxa ay cunaan biyayarina soo food saartay xilli xoolihii ay anfacaadsan jireen abaarta xooggan ay dhaafiday goobaha haatan sida weyn abaarta ugu dhufatay qayladhaantana kaga soo yeerayso waxaa ka mid ah gobolada gadow jubbada hoose jubbada dhexe iyo degmooyin iyo deegaana ka mid ah maamulada galmudug koonfur galbeed hirshabelle iyo puntland sawiro laga soo qaaday deegaanada aan idiin soo sheegnay ayaa la arkaya xoolo badan oo waddooyin ka daadsan kuwaasoo ay ugu badnaayeen lo-da iyo ariga halka inta kale aysan ka muuqan aragti indhaha u roon sidoo kale deegaanada ay abaartan ku dhufatay shan qof ayaa lasoo sheegayaa inay isku dileen gobolka gado iyo jubbada hoose kuwaas oo ahaa dad reermi ah xoolahoodana abaarta ay dhaafiday sidaasoo iyadoo ay jirto ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen roble waxaa xalay kulan la qaatay ganacsatada soomaaliyeed iyo culumudiinka waxaana uu ka codsaday in qayb lixaad la ka qaataan gurmadka loo fidinayo dadkaasi soomaaliyeed ay saameeyeen ee ay saameeyeen abaaraha ku dhuftay qaybo badan oo ka mid ah gobolada dalka kulankan sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa guddiga gurmadka abaaraha ee dhowaan uu magacaabay ra-iisul wasaaruhu kulan kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda gargaarka xukuumadda soomaaliya khadiijo maxamed diiri waxaana faahfaahin ay ka bixisay kulankan
kadib markii shalay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble uu magacaabay guddiga gurmadka degdega guddiga qaran ee gurmadka degdega ah oo ay hogaaminayso wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya looma kala kicin sidii dhibaatooyinka baaxadda weyn ee arrimaha bini aadamnimo ee dad iyo duunyo ah ee ku soo cusboonaaday abaaraha dalka oo saameeyey guud ahaantiis taasi waxay dhalisay markaa in si cad looga jawaabo dowladda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya culimaa udiinka iyo ganacsatada soomaaliyeed baaq weyn oo aan ahayn meel hoo u baahan hadal wax kama taro saas daraaddeed sidii meesha ku habboon iyo weelkii fiicnaa oo lagu gaarsiin lahaa dadkeenna soomaaliyeed meelaha daran oo aan wajihi lahayn maanta waxaa noo suurtageliyey ra-iisul wasaare rooble in uuna kulansiiyo culamaa udiinka iyo ganacsatadii la isugu qabto shir deg deg ah een, inta qurba joogta iyo yabaha dowladda iyo kan ganacsatada iyo wacyigelinta wacdiga diineed ee dadka ilaahay waxsiiyey ee dadkeeda u galaan iyo dowladda ay u gasho kadibna inta kale ee qurbaha ku noolna aan samayno isku tashi ummad soomaaliyeed oo u damqanaysa dadkooda insha allah wuu socdaa maanta maalintii labaad waaye berri saa dambe een, ilaa toddobaadkanna looma kala kici doono si jawaab cad looga bixiyo waayo wasaarad ka weyn dowlad ka weyn dad ahaan ummad ahaanaan isku tashanayna
taasi waxay ahayd wasiirka gargaarka xukuumadda soomaaliya khadiijo maxamed diiriye meelaha abaarta ugu daran laga soo sheegaya waxaa ka mid ah deegaanada jubbaland si gaar ah gobolka jubbada hoose iyo gobolka gedo magaalada kismaayo waxaa ka socda kulamo looga hadlaya abaaraha ku dhuftay qeybo ka mid ah maamulkaasi wasiirka wasiirka gargaarka jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi ee labaad oo ah cabduqaadir luga dheere waxa ay iclaamiyeen kulan deg deg ah oo beesha caalamka ay iskugu imaanayaan hay-adaha ka howlgala jubbaland waxaana ay sheegeen sidan
shirkan ayaa ula- ulajeedadiisana ay ahayd sidii looga tashan lahaa arrimaha faraha kasii baxaya iyo saamaynta abaarta ba-an ee ka jirta deegaanada jubbaland runtii ayadoo laga hadlayay markii hore xoolaa dhammaadeen laakiin hadda xoolihii waa laga soo tagay laba- ila ku dhowaad ilaa laba milyan oo qoys oo ay saamaysay ee jubbaland ilaa iyo waxaa laleeyahay xoolo badan baa dhammaaday een, geeri iyo dhimasho dad macaluul u dhintay wayna soo gaartay dad isdilana way- wayna soo gaareen boqolaal kun oo qoysna way kusoo waxay kasoo barakaceen baadiyaha iyo meelaha abaartu ay aada ugu dhufatay waxaanay kusoo qacayaan magaalooyinka dadkaas oo gurmad degdeg ah u ra- raba si loola gaari lahaa si wada jir ah dowladda jubbaland shacabka soomaaliyeed dowladda federaalka ayaan maanta isugu imaana sidii looga arinsan lahaa Ee, waxaa jirtay dadaallo ay wado dowladda jubbaland uu ugu horeeyo madaxweynaha dowladda jubbaland axmed maxamed islaam si ee, istaraatiijiyaddii iyo qorshihii ee, dadkaas lagu maareyn lahaa magaalooyinka jubbalandna looga samayn lahaa kaamam istaraatiijiyad oo dadkaas lagu soo dhoweeyo si ay u helaan nolol ee, waxaa waaye xoolaha ay kasoo dhammaadeen Een, marka waa dadaalada way sii socon doonaan shirar kuwan ka waaweyn aa la qaban doonaa oo noo ballansan oo hay-adaha caalamiga ee ugu waaweyn ee dalka iyo deeqbixiyaashu ay kasoo geli ay- ay ma- ay kasoo qaybgeli doonaan abaarta baaxadda leh ee jirta ee ka jirta deegaanada jubbaland saddexda gobolba jubbada hoose jubbada dhexe iyo gedo sidii dadkaasi gurmad loogu samayn lahaa dowladda jubbaland dadaal badan bay muujisay qaybo kala duwan bay u kala qorshaysay sidii dadkaasi loogu gurmin lahaa waxaa ugu daran marka u horeysa dadku waa soo bara kaceen oo meel u noqdaan male xitaa hadduu roob yimaado indi beere iyo waxba u abaabulaan mooyaane hadda xoole uu noqonayaan u hare ma jiro xoolihii waa baabeen waxay u baahan yihiin meeshay degi lahaayeen waxay ku cuni lahaayeen meeshay hoy u noqon lahayd caafimaadkoodii intaasba dowladda jubbaland ee qorshooyin bay u dejisay oo hadda laiisoo gudbi doono
ahaa madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka jubbaland waxaana kasii horeeyey wasiirka gargaarka jubbaland markaan haddii aan abaaraha ka nimaano waxaan fiirinanaa gobolka baay si gaara degmada bardaale maamulka degmada bardaale ee gobolka baay ayaa soo saaray awaamiir adag oo ku aadan adkeynta arrimaha ammaanka degmadaasi kulan ay iskugu yimaadeen saraakiisha ammaanka iyo maamulka degmadaasi ayaa awaamiirtan lagu soo saaray waxaana awaamiirtan ay timid xilli toddobaadkii hore dhammaadkiisii al-shabaab qarax miine ay ka geysteen gudaha degmadaasi waxaana qaraxaasi khasaare uu ka soo gaaray dad shacab ah gudoomiyaha degmadaasi maxamed cisaaq caracase ayaa kulanka ka warbixiyey
Een, kulunka geedka een, mise koy een, maamulka oon ku hoseen gudoomiye xaafadad iyo saraakiisha amniga een, wali ku qaadanay shirkaas oon shir gudoomiye wali ku qaadanay xaaladda degmada xaaladda amniga ee degmada bardaale taasoo siinba gudoomiye een, een, degmada bardaale muddo badan ayaa ayaa dadaalsha iyo iyo roorsha iyo amniga ilaahay een, iyo amaansadi marka dhacdadii shimageera diidiyey een, maadaama dhacdo xanuun badan hayti oo dad shacab ah een, walba galab samaanimintii cadowka haayay ee cadow ismi diinka haayay magaalada diinta ka been sheegdeen khawaariijta haayay wada shacaban dhibaateen een, weli in suurtagelin geeka maamulkii in isku wadni saraakiishii amniga een, in oo kuwada hadalna xaaladda een, iyo qaabka hakilin wajahad weyno amniga guud ee degmada barjaalo Een, taasoo ah in awaamiirha ku saarna ah in guud ahaan magaalada amnigiisiga hordhaan u todobna hoji walaa dabacsanaa in een, isku dhaafa dadka duubuma mudobada hogaamiyaasha haddii amni la hela lee horumarna lele intaas een, een, go-aankaas waa isla qaadi tan kale awaamiirtu unha saarana ma taa Een, shacabka wala in sheegana Eh, in saacaduna ku bilaabo walmooto ee u hamiin dareerasilin arag kormaxaan oo walagaas roobkaas mooto oo oo walaasheeneeyo warkumadi mootayaalka min faaruqa afarta kuwana magaalo kumaraan ciidamada ku awaadeen walaahi saacaduna ku bilaabo mooto faaruq oo hamiin dareera soo bala araga taas wal ku qaade la gale dambiilu wali la wareegay ciidamada amniga la wareegay Een, wali kaloo baaq indiraan mise ku digaane dadka oo makrab markii salaad makrab kula surin intii baa ras ku tumaa aroos iyo xabado gamaa shacabka yoona wali intuu digaana in hadda ku bacda la kala araga la dambiile ay la amni sugo oo maradeen een xabada la aroos aroos wali ka daba dareey baro la diri waan aroosan taas in ku digaana dadka baawarta leh oo bajaajin keerto nimay waraagin oo asurda idul amni la sugaay lagna mal xishoodo een lankastoo amniga qarqargeliyowna bardi aala nabadda ku badati wali waxaan wala oo lawaalahay wala maarday taalika enama shacabkana marinka baaqana in la shaqeeyo ciidamada amniga haddii amni la helay horumar la helay shabaab waa tahay yaa basi maaragaataan wala dhibaatan dadka jeysit dadka meel ka dhimida shacaba haya kolley korkiin dhiig waa kuweydii doontaan lankasta naftiis ilaaliyay meelo isku sugiyi and and and school and isku soo abrije waxyaalaha ninka baa yaa badan meela taalanka heblow heblow dil madiib qabiil abaabule isbuuka jay hore wal isku badan lahayna laakiin lanka heblow ha shabaab dil oo bilaar ha heblow aan shabaab haane lanka la haada ii roonayti su'aalo oo hadda guudaha soomaaliya ku teego shabaab dadu qorsho garba gadeedan waliyo ku fulisi mala lanka shabaabta ah oo dadka dhibaateeyo ogaaday dadal dhaladi dada dhali deegaan leey hoolo leey awlaado dhan lan yahu nabadda dharaarayo umameelini aragda iska galmay walaafaaasneydho laakiin lankoo shacabka gobsadeen maana mar la hadalow taas hordhaangnaasa unku goyni maana ma lundumo maamaha jirta qaniya qaniya kaa fujiso shabaabka dadka oo shabaab holer dhulkuu kuguddaa ku rooro miyini shabaab leeba kasaana jaamacad kalaba jaamacad shabaab lasku reewlea ku bani marka kulunkaas geedka xaafadoona barowga xaafadoona ka shaqeeyaya suubini amniga guuda suga hayna insha allahu tacaala dacdaysa ma geera dheedina dadnan hayna dadna kadaba jarna oo bilaahira wal alla walaabi oo la wadaaganay saxaafadda iyo hay-ado amniga insha allahu tacaala lan kasta oo dambiile lan shacab dhibaatay insha allahu tacaala malan ku heri doono shacabkan walin ka baaqana nimiyow ada hibrowning oo may kale walaa gor waatay hay-ado amniga saldhigahan sheeg saldhigana si toosa shaqada inama jibaaro marka kulunka geega amniga lagu hadalaay iyo xaaladda guud ee walibardaal hadarisi insha allahu tacaala kulunkaas waa ninka ninka dhammaada safayla wali tegna shaqa wareerka dadacsanaanta iyo maaragtay ina wali waa insha allahu tacaala bini aadam oo isu rooro rooro daale laakiin la umadan shaqeeyo madaalow amarkaas anu dhiidina si toosa ayaan hirgeli doona oo bilaaheer walay saacadun ku bilaawata lankii amarkaas una dhiibni ka aragna waxyaalahaasna layowmu ka kadiina adoo diyaarsan kale kinkoyna wadanka dowladda ku jarta dad dowlad laan noolada karona miini dadka bershey waa haan hotel kuweele bama yaa iskugu faraxsiin ilaahay ba weele shabaabta bawal kale ka aleen oo shabaab jeelaytini shabaabta ambahaasa shabaab wali waari korto mile waa tahay miinahaasa boqol qofka dhammaayta daahayta adiibaa ku jirta weli guddigaana in iyo lan kasta oo shabaabda ku tugmo insha allahu tacala beledkuma isu soogano dalaka daba teegno lan alla lanka unu haqabdano dembe lan haqabdano walcad oo unu xaqiiqa ayaa kaqabdano lanama dulmaan hortaa lana marka dulmo lanka dulmo iyo shacabka dhibaatay on kaana isku qabdan hob hob ilaahi باقي ولي مدام هذا انت انت ما ليش عبك بدون بردالة لا شقي عيد من أملك شباب شعبك اللي فضها هايت انه انه اوبستي السين هسكوفيرا الشيء ولكن هو ميسين ده لما انا كشكي انت رو في بلو انت كوي لما هو كشكي ها ايوه انك بابا ده دقمد شعبك انك بدن ودقمد دقمد كوفر قلب دقمد بدن ولكن سوون تخبرك عين وانت اسعدك يخبرك عين weli tuugadad oo ha ku barakacay burcabkii oo muuse biixi somaliland ha barakaciyeen oo deegaananka wadanka ku jeedin ahaayeen degmada bardaale dad dhalinyar saasay martiroob guudahan marka waa la faday in dadka martideena ilaaliyaan amniga dadka hordhaan roogina laha ka degina iyoon amniga ilaaliyaan las garabsado ciidamada amnigana amara ka siini langnamana horsurin kuna amniga langnaman ku xishoodowna dadka boodboodo oo len wala amarka siina in lan kasoo laa gobol intii laku baaro laku daba kooyo laku dar ciid idan waasan
wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada bardaale ee gobolka baay ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed ciise carcase waxaana uu ka warbixinayey awaamiir adagoo dhanka ammaanka ah oo maamulkaasi uu soo saaray markaana puntland maleeshiyaad ka tirsan argagixisada al-shabaab oo ka qayb qaatay weerar ka dhacay magaalada boosaaso ayaa la xukumay weerarkii xabsiga boosaaso ayaa dhacay shantii maaj laba kun labaatan iyo kow waxaana al-shabaab looga qabtay xubnaha ay ku jiraan kuwa hadda la xukumay maxamuud cabdiraxiin cabdulqaadir iyo cismaan maadi cismaan oo lagu qabtay weerarkii al-shabaab ku qaadeen xabsiga boosaaso bilowgii sanadkan kaas oo dhaliyey khasaare ayaa lagu xukumay dil toogasha ah waxaana xukunkan ka warbixiyey cabdirasaaq jaamac cabduluah gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolada bari iyo sanaag ee maamul goboleedka puntland
dowladda puntland ujeeddu xukun maxkamadeed maxkamadda ciidamada qalabka sida dembiyada culus ee shanta gobol ee dowladda puntland waxay u fadhiisatay maantay taariikhdu tahay bishii koyotobnaad iyadoo fadhigeedu u dhan yahay uuna xeraaliye ka yahay gaashaanle maxamed xuseen qareena uu ka yahay axmed salaad fartaag dacwad ciqaabeed ay ku eedaysan yihiin eedaysanayaasha kale ah maxamed cabdikariin cabdiqaadir oo magaciisa afkarashadu yahay xifdiye ina aamino macallin jiray jir cismaan maadi cismaan xasan ina rooda sheikh jir magaciisa afkarashadu yahay xasan dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay ay u caddaatay inay ka mid yihiin ururka al-shabaab kana mid yihiin ciidankii soo weeraray jeelka boosaaso kuna laayay askar ka mid ah ciidanka dowladda puntland waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah waxayna u cuskatay maxkamaddu shareecada islaamka xeerka nambar ten qodobkiisa labaad farqadda koowaad ee la dagaalanka argeysada waxaa ka furan birrafcaana sidoo kale waxay maxkamaddu xorriyaddoodii u celisay eedaysanayaasha kale ahaa maxamed macalin cabdulaahi ina saynab maxamed nuur jir ibraahin cali jimcaale ina aamino jir sakariye nuur isaaq ina sunkorow jir kadib markay u caddaatay inayna wax dembiya lahayn hay-adaha baadhistuna ay kala noqdeen
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolada bari iyo sanaag ee maamul goboleedka puntland oo ka warbixinayay xukun lagu riday maleeshiyaad ka tirsanaa argagixisada al-shabaab marka haddii aan fiirino saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn dhanka dibadda dowladda shiinaha ayaa sheegtay in muwaadiniin u dhashay dalkeedii laga afduubtay dalka jamhuuriyadda kongo ee dimuqraadiga ah shiinaha ayaa shaaca ka qaaday in shan muwaadin oo kasoo jiida dalkeeda oo ka shaqaynaya xarumaha macdanta laga qodo ee dalka koongada dimuqraadiga ah waxaana ay xaqiijisay inaysan weli wax macluumaada ka helin halka lala aaday iyo meesha ay ku dambeeyeen safaaradda shiinaha ee kongo ayaa sheegtay in koox hubaysan ay shantaasi qof ka afduubteen meel u dhow goobta ay ku shaqaynayeen dhanka kale kenya ayaa baaraysa dhacdada wariye ka tirsaneed b b c da oo ku geriyootay magaalada nairobi ee caasimadda waddankaasi booliiska kenya ayaa bilaabay baaritaan ku aadan dhacdada wariye ka tirsaneed b b c da oo ku geriyootay magaalada nairobi kate michel oo u dhalatay ingiriiska kana shaqaynaysay b b c media action islamarkaana ka howlgelaysay dhowr dal oo afrikaan ah ayaa geeriyootay jimcihii xilli ay ku sugnayd hotel ay ka deganayd magaaladaas b b c media action waa hay-ad caalami ah oo qaabilsan barnaamijyada samafalka iyadoo mashaariicdeeda ay diiradda ku saarto si warbaahinta isgaarsiinta loogu adeegsado wax ka qabashada sinaan la'aanta ka jirta adduunka iyadoo aan la ogeyn sababta ka dambaysay dhimashada gabadhan booliiska kenya waxay warbaahinta gudaha u sheegeen inay baarayaan dhimashada iyo sababaha laysku dili karo ee ka dambeeyey dilka gabadhan wariyaha ahayd ku geeriyootay hoteel ku yaala magaalada nairobi intaas ayaan dhegaystayaal ku soo afmeeraynaa barnaamijkii faaqidaadda wararka intaa barnaamij nuocaan ah ku kulmi doona sidaasi ammaano allah